بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii aclaam sunnat almanshuura lilxaafid alxakami raximahu llahu tacaala oo su-aalaha iyo jawaabaha ahaa caqiidada ah waxaynu maraynaa oo casharkaani noqonayaa casharka afartan iyo afar waxaynuna ku sharaxaynaa su-aasha soddon iyo sideed waxaynu ku dhex jirnay martabadii labaad oo iimaanka tacriiftii iimaanka ayuu inoo soo tacriifiyey oo inoogu tacriifiyey waxa weeye waa qowlun wa camal yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya wayatafaadalu ahlu marka waxaynu ka soo hadalnay qowlun wa camalun su-aashii soddon iyo toddoba ayuu ku caddeeyey daliilkeedii su-aasha soddon iyo sideed wuxuu yidhi maa daliilu ziyaadati aliimaani wa nuqsaanihi maxaa loo daliishanaya inuu iimaanku ziyaado nusqaamana ay inuu ku ziyaado daacaadka iyo wanaagga inuu ku ziyaado kuna nusqaamo macsida oo ilaahay la caasiyayo maxaa u daliila sheikhu waxa uu keenay aayado badan oo ilaa sideed aayadood ayuu keenay sideed aayadood oo mid walba suurad uu ka soo qaatay ayuu keenay iyo xadiid bal marka aynu aayadaha eegno aayadda ugu horeysa waxa uu yidhi liyazaaduu iimaanan maca iimaanihim waa fii suurati alfatxi waxaa ka horeysa waladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniina liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim markii laga sheekeynayey waxa weeye maaragtay sulxulxudaybiya iyo arrimihii dhex maray iyo xaaladdu say ahayd iyo jihaadkii iyo ayaa allah waxa uu yidhi sakiina ayaan ku soo dejinay deganaansho iyo xasilooni qulubta mu'miniinta maxaan u yeelay liyasdaaduu ay liajli an yasdaaduu inay ziyaadsadaan liyasdaaduu iimaanan ay iimaanan jadiidan iimaan cusub maca iimaanihim alawal iimaankoodii hore inay mid kale kusii darsadaan idan halkaa marka ziyaada ka soo baxday oo aayaddu daliil u tahay leannahu mu'miniin bay ahaayeen huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi lmu'miniin uu yidhi allah mu'miniin bay ahaayeen liyasdaaduu iimaanan iimaan cusub inay ziyaadsadaan maca iimaanihim ay iimaankoodii hore marka aayaddan nas bay ku tahay ziyaadat liimaani waxay yidhahdeen marka culummadu mafhuumka ayaa nusqaantana laga qaadanayaa oo waxay yidhaahdeen shay walba oo ziyaadaa nusqaanna waa aqbalaya koobka biyaha ah haddaad kala bar ka dhigtid oo aad siyaadisid siyaado waa aqbalaya haddaad buuxisid siyaado ma aqbalayo haddaa laakiin qaar ka dhintid oo qaar kale ka dhintid oo qaar kale ka dhintid nusqaan buu sii aqbalaya marka shay kasta oo ziyaado aqbalaa nusqaanna waa aqbalaa waa arrin waadixa oo waxa weeye qof walba fahmi karo marka iimaankii ziyaado iyo nusqaan labadaba wuu aqbalaya aayadda labaad allah wuxuu kaga hadlay fii suurati alkahfi weeye markii laga hadlayey dhallinyaradii innahum fityatun aamanuu birabbihim wa zidnaahum huda marka wuxuu shiikhu soo qaadanayaa mawdicu shaahidka wa zidnaahum waxaan u ziyaadinay huda ay hanuun hanuunkuna waa iimaan iimaankii baa ilahay u ziyaadiyey markay mu'miniin noqdeen oo qoomkoodii ay waxa weeye radiyeen id qaamuu faqaaluu rabbuna rabu samaawaati walard lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shadada markay halkaa mareen ayaa allah waxa uu yidhi waxay ahaayeen fityatun koox dhallinyaro ah ayay ahaayeen aamanuu birabbihim ilaahay bay rumeeyeen iimaan baa laga helay ma ujeedaa wa zidnaahum huda waxaan u ziyaadinay hanuun iyo iimaan marka waxay daliil iyadoona u tahay ziyaadatu liimaani wa nusqaanihi ayay daliil u tahay aayadda saddexaad waa fii suurati maryam wayaziidu allahu aladiina htadow hudaa ayuu yidhi allah waxaa laga soo sheekeeyey waxa weye aayadihii ka horreeyey gaaladii waidaa tutla calayhim aayaatunaa bayinaatin qaala aladiina kafaruu ilaa aakhiri alaayaat waxaa laga soo sheekeeyey gaalada markii qur-aanka lagu dul akhriyo inay dhahayeen isla weynan inta la yimaadaan oo kuwaan mu'miniinta ahoo nebi maxamed rumeeyey iyo annaga yaa xoolo badan yaa maqaam wanaagsan yaa sharaf badan annagaa ka fiican markaasaa allah waxa uu yidhi qul man kaana fi dalaalati falyamdad lahu raxmaanu madda waxaa ku dhahdaa qofkii baadinimo ku sugan ilaahay baadinimaha uu sii kordhiyo xataa idaa ra'w maa yuucaduuna ima alcadaaba wa ima asaaca fasayaclamuuna man huwa sharu makaana wa adcafu junda markay qiyaamuhu dhaco ama geeridu u timaaday ogaan doonaan xaqiiqada markaas ilahay wuxuu yidhi waladiina htadow zaadahum hudaa wa aataahum taqwaahum والذين ويزيد الله الذين تاسوى محمد ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا مركا كوي هنوني إلهي وحي أزياديي هنون إيا وناك بأكرديي وزيادة مركا الدليل وحي وطاي إيمانكو إنو زيادة نسخان أقبل يو آيات كرو في سورة محمد وآيات أفراد allah waxa uu ku yiri waladiina htadow zaadahum huda wa aataahum taqwaahum waxaa iyadana laga sheekeynayey waxa weeye suuratu muxamed oo waxa weeye jihaadkii iyaa laga sheekeynayey dadkii marka mu'miniinta ahaa ilaahay hanuun buu u kordhiyey iyo taqwo idan hadday markii hore hanuuneen kabacdina hanuun loo kordhiyey waa iimaan iyo wanaag u ziyaaday waa suuradda afraad suuradda shanaad waa fii suurati mudathir buu ka soo qaatay aayaddii dheerayd wamaa jacalnaa asxaaba annaari ilaa malaa'ikatan aayaddaasuu soo qaatay mowdicu shaahidka wayazaada aladiina aamanuu iimaana markii allah waxaa ka horreysay waliyastayqina aladiina uutuu lkitaaba wayazdaada aladiina aamanuu iimaana gaalada ayaa markii la yidhi maaragtay malaa'igta ka shaqaynaysa waxa weeye naarta gebigoodaba waa wax yar baa la yidhi oo waxa weeye waa dhowr iyo toban markaasay waxay yidhaahdeen oo dhowr iyo toban maxay macnaahu leeyihiin waa iska celin karnaaye maxaa ilaahay saa u yeelay iyagaa lagu fidnaynay oo waxa weeye fidno ayay ku noqotay laakiin dadkii ahlu kitaabka oo diinta garanayay iyo dadkii cilmiga lahaa oo mu'miniintaa waxay u noqotay ziyaadat liimaan waxay ogaadeen an allaha calaa kulli shayin qadiir malaa'igtan ka shaqaynaysa hadday malaayiin tahay iyo hadday hal keliya yahay waxoo dhan awoodda ilaahay baa iska leh suu rabuuna yeeli karaa waa taana waa fii suurati muddatir waxaa kaloo allah subxaana wa tacaala uu yidhi aayadda maaragtay sidoo kale fii suurati tawba ayuu allah waxa uu yidhi وأما الذين آمنوا فزادهم فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون منافقين تبا لقاها لي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا وحوي منافقين تي مركي قرآن كسودقو وأي قرآن كم قلان أي وحي أورانيين مركي كعان يجب أسوي دينية مركاسا وحوي أسوي دينيان war iimaan ma idii kordhisay wixii la sheegay maya idan ilaahay markaa muxuu yidhi ama aladiina aamanuu fazaadatum iimaanan iimaan bay u kordhisay wacalaa rabbihim yatawakkaluun wa ama aladiina fii quluubihim maradun fazaadatum rijzan ilaa rijzihim waxay iyagana u kordhisay nifaaqoodii iyo gaalnimadiiba usii siyaadisay idan gaalnimadiina waxay sii aqbalaysaa in lasii gaaloobo oo cisyaankii mar walba ilaahay bay qofka kaga fogaanaya iimaankiina mar walba wanaag baa lagu helayaa aayadda toddobaad fii suurati axzaab allah subxaana wa tacaala markuu ka soo sheekeeyey qaswat laxzaab oo munaafiqiintii ay yidhaahdeen maa wacadana allahu wa rasuuluhu ilaa guruura ayaa ilaahay ka soo sheekeeyey kabacdi ayaa mu'miniintii laga sheekeeyey maxay yidhaahdeen wasadaqa allahu wa rasuuluh waxay yidhahdeen maa wacadana allahu wa rasuuluhu waxa weye wixii ilaahay iyo rasuulku noo noo yabooheen hada maa wacadana allahu wa rasuuluhu bay yidhahdeen wa sadaqa allahu wa rasuuluh wamaa zaadahum ila iimaanan wa tasliima marka dadkii mu'miniinta markay axzaab arkeen iyo gilgilkii la isgilgilay hunaalika btuliya almu'minuuna wazilziluu zilzaala waati allah yidhi marka halkaa markii la isgilgilay waxay ka qaadeen iimaan oo saxaabadii iimaan bay u kordhisay munaafiqiintiina waxay u kordhisay gaalnimo iyo inay ilaahay kasii fogaadaan oo ilaahay iyo rasuulkiibay yidhaahdeen yidhaahdaan been bay noo sheegeen oo waana kedinayeen oo quruur bay noo seemeen noo sheegeen walciyaadu billaah aayadda ugu dambaysa fii suurati aali cimraan allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi markii uxud ka bacdi markii uxud dhacay oo dadkii muslimiinta dhibaato gaartay waa tii nebigu abu sufyaan markuu la tegay ciidankiisii nebigu waa tuu ka daba tegey oo waxa weeye raadka raadka u saaray oo ka daba tegey markaasuu abu sufyaan ninbuu soo diray oo uu yidhi ku dhe maxamed inta ka hortagtid waroy ciidamo xoog le baa kugu soo socda abu sufyaanna waa soo noqday ee ka carara meesha aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum baa lagu yidhi war cabsada maxay u kordhisay fazaadatum iimaana iimaan bay u kordhisay wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil marka waxa weeye mu'miniinta mar walba oo dhibaata timaadaba waxay uga sii kordhaysa iimaan iyo adkaysi iyo wanaag ayaa ilaahay qalbigooda gelinaya ilaahay baa qalbigooda sakiino gelinaya marka aayadahaasoo dhan shiikhu uu badiyey waxay daliil u yihiin ziyaadatu liimaani wa nuqsaanihi waayo shaygu haddii uu ziyaado nuqsaanna waa aqbalaya wax walba oo ziyaadaa nuqsaanna waa aqbalaan oo hadda dadka u fiirso qofku markuu yar yahay waa ziyaadaya waa koraya waa koraya waa koraya waa dheeraanaya waa xoogsanaya markuu joogsado waa soo nusqaamaya marka oo hadhow dibbuu usoo noqonayaa ilaa uu eber baxo ilaa ardalilcumur uu gaadho hadduu noolaado marka waa arrin tajribaa oo la arkay oo qof walba garanayo oo aan cidna ka qarsoonayn haddii wuxuu ziyaadaan nusqaanna waa aqbalaan marka taasuu deliishanaya hal xadiid buu shiikhu deliishaday waa xadiidkii xandala waxa uu yidhi sida matniga uu ku dhigaya shiikhu low anakum takunuuna cindii kamaa low anakum takuunuuna haddaad ahaan lahaydeen mar walba kamaa takuunuuna cindii agtayda saad ahaan lahaydeen la saafaxatkum almalaa'ika lafdigaas xadiidka imaamu muslim baa wariyey laakiin lafdiga uu ku wariyay imaamu muslim waxa weeye qisuu leeyahay oo waxa weeye abubakr sidiiq ayaa dariiqa wuxuu kula kulmay xandala waa saxaabi jaliila oo xandala la yidhaahdo ayuu la kulmay markaasuu waxa uu yidhi markay iswaraysteen buu xandala wuxuu yidhi naafaqa xandala ninka xandala ah nifaaq baa ku sugan markaasuu yidhi waa maxay arrinkaas markaasuu waxa uu yidhi markaan nebiga la joogno oo aakhra nooga sheekeeyo waxaanu dareemaynaa khushuuc iyo iimaan iyo wanaag iyo ziyaadatul iimaan markaan ka soo tagno oo guriga nimaadno oo ciyaalkii iyo dumarkii iyo xoolihii dhex gallana waa ilaa weynaayo adduunya ku mashquulaynaa dee isbedbedelka waa munaafiqnimu yidhi maxaan hal wax u ahaan weynay mar walba markaasuu abubakar wuxuu ku yidhi war anigaba taasoo kale waa igu dhacdaaye balina kee nebiga u tagnay calayhi salaatu wasalaam nebigii baa loo tegay arrintii baa loo sheegay markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low annakum taduumuuna ka hay'atukum cindii haddaad daa'imi lahaydeen sida aad agtayda ku tihiin la saafaxatkum ulmalaa'ika malaa'igtaa ida gacan qaadi lahayd fii furushikum idinkoo sariirihiinna jiifa oo joodarigiinna ku jiifa oo gurigiinna jiifa wa calaa duruqikum iyo idinkoo dariiqa lugaynaya ayaaba malaa'igtu inteeda ka hor timaado ood arki lahaydeen oo gacantayda gelin lahayd oo ida salaami lahayd macnaha waxaad noqon lahaydeen ka hay-atil malaa'ika sida malaa'ig oo kale aad noqon lahaydeen ilaahay cibaado u go-ay oo aan wax kale ku mashquulayn oo mar walba cibaado u taagan ayaad ahaan lahaydeen marka saasuu imaamu muslim xadiid ku warinayaa laakiin riwaayadan ah low annakum takuunuuna waa riwaayadda imaamu tirmidi raximahullah marka xadiidkan waa xadiid saxiixa oo waxa weye imaamu muslim ayaa saa ku warinaya markaasuu nebigu wuxuu yidhi walaakin yaa xandala saaca wa saaca saaca wa saaca yaa xandala marka waktina cibaadada iyo khushuuca iyo eh, masaajidka iyo aakhiro ayaa la rabaa qalbiga in lagu jilciyo waktina waxa weeye adduunkaaga u shaqayso walaa tansa nasiibaka min addunya wey oo caruurtii iyo reerkii ha dayicin oo waxa weeye cibaadaan u go-ayaa ha dhihin ee waxaad tiraahdaa saaca wa saaca u qaybi waktiga oo waxa weye waktigana adduunkaaga u shaqayso waktina aakhiradaada u shaqayso taas weeye midda diinteennu ay fartay oo ina farayso Mm. imaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu sharaxayo waxau yidhaahdaa ay macnaha fahankan uu qaatay waxa weeye uu ka fahmay isbedbedelka ayuu xandala wuxuu ka fahmay maadaama munaafiqnimada lagu yiqiinay isbedbedel nifaaqa lagu yaqaanaa qofku inuu isbedbedelo oo hadba nooc u hadlo taasuu ka cabsaday laakiin wuxuu ahaa qof mu- nin mu'mina oo saxaabiya oo jaliila ayuu ahaa markaasaa nebigu saa u tawjiihiyey oo yidhi maya adduun iyo aakhire in la isku wado oo wanaagga la kulmiyaa la rabaa saas ayuu markaas u fahansiiyey marka waxaynu ka qaadanaynaa ziyaadatu liimaani wa nuqsaanihi waa sariix buu ku yahay waayo wuxuu yidhi markaan nebiga la joogno iimaankayga ziyaadaya oo aakhiro iyo khushuuc baan gelaynaa markaan reerkii nimaadnana waa ilaaweynaayo iimaankii baa nusqaamaya oo adduunyaan ku mashquulayna marka wataa saasaa xadiidka halkaasaa looga deliishanayaa marka daliilka waa cad yahay aayadaha iyo xadiidka iyo adilo kaleba waa caddaynaysaa oo ina tusaysa marka waxaa inoo haray jumlada dambe su-aasha dambe uu ku sharaxayaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin